اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة أداكن باب التعوذ بل تعوذك يمن قليدي إلهي لما قليي من شيطان الوسوسة وسوسة شيطان كيس في صلاة صلاة الحديد shaydaan u gaaraba salaaddii oo arrintiisu ay tahay markaa ruuxu salaaddii galay inuu waswaasiyo khushuucdii ka hor joogsado bal waxyaala xusuusiyo haddaba shaydaanka caynkaas isticaadadii iyo tacawudkii ilaahay laga magangelayay bal wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay xadaثna yaحyى بن khلف الbahiliي qاaل xadaثna cabdالأعlى عan سacيid الjurayriي عan abi الأعlاء أنa cثmaan بna abi الcاaص أtى النabiy slى الlه عalيه وsلم faqاala sanad kolley waa dadka aynu soo ararki jirnay سacيid الjurayrna سacيid iبn iyas weeye abilcalاna dariiqa dambuu inoogu iman doonaa magaciisa o dhan waana dad abwaab kala duwan labadooduba kuwa wada sugan waa laba taabicuun yaziid ibn cabdillahi bn shakir waa magaciisa abwaab horena waan ku soo aragnay matniga ayuu inoogu iman doonaa magaciisa o dham insha allah duruqda xadiidka abulcala cusmaan ibn abilcaasna waa saxaabiga reer reer saqiif ee aynu xalayba casharkii inoogu dambeeyey ama xadiidkii inoogu dambeeyey isagu warinayey salaadna waynu kuba soo maro mala waa axaadiida uu kitaabka ku leeyahay baa inahaasi أtى النبي أن cثmaan بن أbي الcاaص أtى النaبiy صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay buu yimi oo faqaala wuxuu yihi yaa rasuul الlahi rasuulka ilaahayow ina شhayطاana شhayطaankii qad xaala waa kala hor joogsaday oo beynii aniga iyo wa beyna salaati aniga salaadaydii buuna kala dhex maray iga manciyey khushuucdeedii waa i waswaasinayaayo waxyaalo kale igu furaya marka ladadii munaajaadka iyo khushuucdii iyo wixii ayuu iga hor joogsaduu igaba manciyey iyo wa qira'atii waa cadfu khaasin ama cadfu ljuzi cala lkulli weeye ee salaada qeybaheeda waxaa kaba mid ah qiraa'adii waa rukni ama dee sida qira'ada faatixada iyo dee wax kaba baxsanba waa dee qira'adii salaadii bay qeyb kaba mida tahay marka waa juz salaadii kaba mido imaka waa juz baa la cadfayo dee kulliga ama wixii dee isagaba uu masalan kaba mid ahaa baa lagu cadfaya qiraadi waa qiraadii uu salaada dhexdeeda aqriyayey oo muxuu yahay yalbisa uu dheehgelinayaayo calaya aniga macnaa waa iga khaldaya iga qasaya waxa weeyaan khushuucdii aan laba iman lahaa iyo masalan macaansigii aan qiraa'ada iyo rukuuc iyo sujuud iyo umuurahan dee aan kuba raaxaysan laha macaansan lahaa buu iga khaldaya labasa yalbisuna macnaa waa yakhliduhaa calay wuxuu igu ridayaa ishkaal iyo waswase iyo gaflu igu ridayaa ficilkuna markaa uu bimacna alkhald uu yahay dee waa siduu ku yimaadaa maadigiisuna waa facalo labasaa la odhanaya mudaariciisuna yalbis buu oo noqon sida qur'aanka walalabasnaa calayhim maa yalbisuun laakiin markii dee kitaabulibaas baynu kaba soo baxnay huweesho dhar ay tahay waa taa cagsigeed maadiga iyo mudaaricaba maadigiisu waa labisa halka kani labase ka yahay mudaariciisu waa yalbasu halka kani yalbisu kaba yahay oo dee waana wasan qiyaasa kaasi facila yafcalu waa qiyaaskeedii markaa labisa yalbasu waa huwashadii labasa yalbisuna macnaa wa yakhlidu wa yuwaswisu wa yulqi calaya dee waa ishkaalaad iyo waxyaala igu ridayaaba weeyaanoo walalabasna calayhim maa yalbisuun faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi daaka kaasi waa waxaa shaydaanu shaydaan weeye yuqaalu lahu khinzibun waaba shaydaan gaar ah oo waxaan u xil saaran oo shaqadiisuba ay tan tahay oo magaciisana khinzib laba idhaaho kale xadiidna dacfikaha kuga sugnaayo kan waa kan inoo saxiixa magaca shaydaano weysadiina waa soo arooraybe yuqaalu lahu khinzibun waa shaydaan la yidhaaho khinzib ee faidaa axsastahu marka dareento marka waswasadiisa iyo waxyaalahaasi kugu yimaadaan fatacawad magan galo bilaahi ilaahi minhu ilaahay waxaad weydiisataa inuu kaa maangeliyo macnaa rabbiga bari u tadaruc weydiiso isaga inuu kaa badbaadiyo welibana watful tuf calaa yasaarika dhinacaaga bidix alaaan de haddii uu saf kuba jiro dadee kollay taa lama imanayo ee fii daakili salaadba haddii aanu dee unu saf kuba jirin uu keliya ama xaggan aan cidi kaba xiga waa wuxuu laba iman karo marka taa dareento ilaahay magangal oo shaydaanka iska naar weeyo rabbiga magangal watfur tufna calaa yasaarika dhinacaaga bidix alaaan oo saddex goorsaa utuf macnaa waa istixqaaran lahu iyo dee tacawudkii qaala wuxuu yidhi cusmaan ibn abilcaas fafacaltu arinkaa daalika arrinkaasaan sameeyey oo faadhabahu llahu canii wixii oo ilaahay waa iga kaxeeyey waswasadiisii iyo maadadeediiba waa iga go'day oo ilaahay baa igaga kaxeeyey buu hi xadaanah mxamed ibn musanى qaala xadaanaa saalim bnu nuuxin xa وxadثna abubكر بن أbي شhayبة qال xadثna أbو usامة kilaaهma عan الjurayriyi عan الclاي wa abu usama iyo salim iبن nuux hadda markii horena waxaan haynay jurayr cabdالعlى iبn cabdالعlى ayaa ka warinayay saddex baa markaan haynaa jurayr ka wada wariyey عن cثman بن abiالcاaص أنh أtى النabiy slى الlه عليه وsلم fadakra wuxuu sheegay bmثli xadiiثkii mid laba mid ah ayuu sheegay waa dee jurayri riwaayadiisan uu dariiqan kuba wariyey ee abu usaama kaba warinayo walam yadkur muu sheegino fii xadiidi saalim ibni nuuxin halaaan oo labadu imaka abu usaama iyo saalim ibnu nuux labaduba jurayri bay ka wada warinayeen waana halka xadiidka sanadkiisa uu ku kulmayo xataa dariiqa inoo dambeeyo ee raawi afraad inoo soo kordhayo markaa kii cabdulacla uu kaba warinayo waxaan ku soo aragnay wadful calaa yasaarika halaaan lafdigaa saddex goor taflada iyo tufidu haba noqoto labadan dambe saalim ibnu nuux iyo abu usaama abu usaamana way ku sugan tahay wadful calaa yasaarika halaaan riwaayadiisa ee riwaayada saalim ibnu nuux waxunbaa kuba sugan wadful calaa yasaarika ee lafdigan ah halaaan ayaan saalim ibnu nuux riwaayadiisa ku sugnayn وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال أخbarna سفyاn عan سacيidi الجurayriي qال xadثna يزيد بن cabdاللahi بن شhkيr wa abوالcلاgi waa kan magaciisa o inoo dhami de cabdاللahi بن شhkيrna oo صxaabi macrufa xadثna يزيد بن cabdاللahi بن شhkيr عan cثmaan بن أbي الcاaص الثqفي qال qلت ya رasuul اللahi ثuma ذakra wuxuu sheegay سفyاn bimili xadiiihim raggii saddexdaa ee ka horreeyey jurayri ka wariyey isaga ay markaas sinaayeen xadiidkoodii aynu ka soo baxnay mid laba mid ah ayuu sheegay kolley dee baabku intaasaaba ku dhammaaday baabkaniye waxa weeyaan ruuxii dee bal maalan waswasadaasoo iskaba badan ee dariiqa iyo cilaajkeed iyo dawadeedii maxaa ah alisticaada min allahi subxaana wataala alisticaada billaahi subxaana watacaala min ashayطaan iyo iyadoo arrinkan kale rasuulka ilaahay noo tilmaamay la sameeyo taas baa inay baabkii dawadaan kuba jirnaaye cilaajkii waswasada ayay tani noqonaysaa khaasatan waswasada iyo salaada dee waswasada kalena waa saas oo kale oo rabbi subxaana watacaala maangeliyo la maangalo shaydaanka lagaba maangalo taas baa iyadabana kolley cilaaj u ah baabun likulli daa'in dawaaun واstixbaabi tadaawi ay wa baabu istixbaabi tadaawi wuxuu u baabaysanyahi waa lafdi xadiid inta hore likulli daa'in cudur kastaba dawaa-un dawa u sugnaatay macnaa cudur kasta dawo waa leeyahay cudur aan dawadahayni ma jirto ee laakiin maxay tahay calimahu man calimahu wa jahilahu man jahilahu lafdi xadiid baabu ahayaanu kitaabkeena kaasi intaasi kuma sugnaani dee kii garanayaana waa gartay dawadaas ee adibada iyo dadkii waxaan ku de kii ka jaahilna waa ka jaahila lakiin cudur kastaaba dawu leeyahay xadiidka inooguba iman doonta allahuma abi daawuud oo kale oo waxaa xadiid kale ahaa ila alharab gabago mooyaane gabagu sidiisa cuduruma aha laakiin dee maxal cudur weeyo kol hadduu ruuxu da-daa noqdo kol wuxuu u noqonayaa dee cudur kasta ayaaba taasoo ay bal maalan ay yidhaaheen dee da-baa dhawaaqday oo ama dee qayshatay oo dee toos baa soo ajiibtay uun ama xanuun baa dee tau yimi oo kolley xanuun hoy buu noqonayaa sidiisa marka hore gabagu cudur maayo lakiin dee maxalkii cudur buu noqonayaa balkaasi isagu dee wax laga bogsanaya ma aha waxa dee ilaahu kuba dhinto laakiin wixii kaleba cudur aan dawalahayni ma jirto ee laakiin arrin baa inoo soo socota xadiidku inoo dhammayn doono waistixbaabi tadaawi waxaa kaloo iyadana baabkii u baabaysan yahay in laysaweeyo ruuxa cudur hadduu ku yimaado cudurkii dawuu leeyahay ee waxa weeyaan dawadana iyo waxyaalahana qadarkii ilaahunbay kaba mid yihiine inuu ruuxii istaweeyey iyo tadaawigii istixbaabkii iyo sunanimadkii taasba bal axaadiidu kolley waxoogaa bay noqon doontaa insha ama dee qaybtan way iska yar dheeraan doontaaye laakiin inta tarjamada hore istixbaabu tadaawi bay noo dheemaan dooneen likulli daai dawaawin xadiidka koowaad weeye waana kan xadaثna haarun bnu macruufi wa abuطaahiri وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد الربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وحر رسولك إلهي لكل داء عذر كاstaba waxa u sugnaaday dawaa dawo oo cudur kastaaba wuxuu leeyahay dawuu leeyahay taas baa rasuulka ilaahay yihi qurdubi waa wuxuu yidhaha halkan markuu mufhumka qabanayo kelimadan waa cibaaradan buu sheegaya jumladan buu sheegaya hadihi اlkalimatu saadiqaة اlcumuum macnaa wax aan ka soo reebeynaa ma jirto cumuumkeedaas ayay tahay ay kuba rumoobaysaa ama cumuumkeedaasoo لأnha khabr min الصaadiq الbashiir can اlkhaaliq الqadiir alaa yaclamu man khalqa wahuwa ladiif اlkhabiir arrinku waa khabr rasuulkii ilaahay asaadiq almasduuq ahaa ee albashiirkaa xaggiisa kaba yimi khabarkaasna xaguu ka keenay wamaa yandiqu can ilhawa inamae in huwa ilaa waxyi yuuxa waa khabar ah can alkhaaliq alqadiir alaa yaclamu man khalaqahu aladiif lkhabiir marka wuxuu idhaha hadal aad u yar macaanoo faddaau wadawaau khalquh wاshifaau wاlhalaaku ficluh وربط الأصباب بالمصببات حكمته وحكمه على ما سبق به علمه فكل ذلك بqدر لا معdل عنه ولاa وزر مaعنaa cudurkan iyo dawaduba waa abuurkii ilaahay ay khalqigiisii kana isaga ayaa keenay kana isaga ayaa soo dejiyey oo ama dee dadka halagu ilhaamiyo halaba bare dawadiina uu keenay cudurkiina waa isaga xaggiisa caafimaad iyo dhimasho ama halaagna waa ilaahay taqdiir ficilkii isaga ayuunbaa dee tahay caafimaadkuna xaggiisu ka yimaada halaagkuna xaggiisu ka imanaya asbaabtii imika dawadii iyo markaa caafimaadkii baaba iskuba xidhan rabd asbaab lmusababaatna waa maxay tahay waa xikmadii ilaahay iyo xukumkiisii calaa maa sabaqa bihi cilmu oo macnaa intaasoo dhami qadar weeye aan laga leexan karin markaasu wuxuu hadalkiisaa soo raacaya xadiid tirmidiya uu wariyo o saxaabi weydiiyo uu yihi rasuulka ilaahu kaba waran ruqan ara'ayta ruqan kunaa nastarqiiha wadawaءa natadaawى biha bal daw hal hiya min qadari hal taruddu min qadar illahi shay-an laftigiis macnaa bal ka waran rasuulka ilaah ruqyooyin aanu isticmaalo iyo dawooyin aanu isku daweynaa wixii ilaahay qadari qadarkiisii wax ka mida miyay hor joogsanaysay daafacaysaa markaasaa maxaa rasuulku yidhi xadiidka tirmidi baa wariyay hiya min qadar illah tanna waa qadarkii tanna waa qadarkii waa asbaabihii untaas ilaahay isaga bal maalan markaa dawadanba waxaan oo dhami waa qadarkii ilaah o de haddii caafimaadkii ilaahay qadaray in lagu bogsadana waa taqdiirkii haddaan dawadii xanuunkaa la helin oo dee halaag meeshu iyo dhimasha ay jirtana waa ilaahay qadarkiisii subxaanahu wa tacaala bal markaa waa maxay likulli daa'in dawaawan markaasaa muxuu rasuulku yihi faidaa usiiba waa jumladan eeg yadana haddii la asiibo dawaa u daaye xanuunkan dawadiisa ayuu bara'a bogsanayaa xanuunkii biidni illaahi caza wajala ilaahay idankii waa jumlo kaloo iyadna aada iyo aada u weyno macnaha wa maxaa macnaheedu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in xanuun kastaba dawadiisiina xanuun kastaba dee isagu xaggiisa kaba imanaya isagu taqdiirkiisa yahay xanuun kastaana dawo uu leeyahay laakiin maxaa jirta iyadoo ruuxii la daweynayo oo meel kasta lala maray baanu kuba bogsanahayn taasaa dhacda marka maxaa rasuulka ilaahay yidhi faidaa usiiba dawaa daa xanuunkan cudurkiisii marka la asiibo eeg oo in badan oo dee waxyaalahan kaba midoo dawooyinkan la leeyahay waxba ma tarayaan dee ama xanuunkan dawadiisii maaha waaba wax kalow baa lagu wadwada aan dawadiisii ahayn ama qadarkii dee ay ahayd lagaba isticmaalo ayaan sideedii loo isticmaalahay ama waktigii ay tahay ina waxyaalahay leedahay ba ee haddaba haddii marka laysla helo xanuunkii iyo dawadiisii ilaahay idankii ayuu kuba bogsanayaao macnaha xadiidku waxa weeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala markaa uu doono ruuxan inuu xanuunkan kaba bogsado wuxuu u dhib yaraynayaa dawadii xanuunkan kii isticmaalayeyna maxaa la waafajinaya dee wejkii dawadani ay lahayd iyo waktigii ku habboonaa iyo qadarkii laga qaadanayo intii ayaa isku dhacaysa markaasaa ilaahay subxaana watacaala dee caafimaadkiisa imanaya laakiin haddii dee xanuunkiiba jiro intaa la daweynayo dawadu aanay tiisiiba ahayn waanay badan tahay kolkol in lagu dayo lagu dayo un ama waxa weeyaan bal noocii maradkiiba laba garte laakiin waktigii laba waktigeedii ama qadarkeedii ama dee wixii kale la isticmaalaya aanay jirin de calaqal dawadii iyo xanuunkii ismay helin xanuunkii iyo dawadii ismay helin marka dawadii xanuunkeedii bal maala ama in xanuunkii dawadiisii la asiibo ayuu ilaahay subxaana watacaala idankii kuba bogsanaya bal halkan qolooyinkiina sharaxaysaa aad buu sheekhu kolley umuuro u yar dheereeyey midhan haddaan kaba soo qaado waxa weeyaan xadiidka waxay nooguba sugan inay waxaaba jirto laftii fatadaawo cibaad اllahi walaa tadaawo bxaram waa baabkan waxyaalihi axaadiistii kuba soo aroortay mid kaba mida xanuun kastaaba dawuu leeyahay addoomihii ilaahu istaweeya laakiin shay xaaraama ha isku daweynina taasi markaa maxay tahay istixbaabu dawaa iyo tadaawi istixbaabkeed arrinkuna maaha tawakulkii oo lagaba tegayo waxyaalaha caynkaasa iyo waa waa xilaahay jideeye kana waa qadarkana waa qadarkii un ina waa taa markaan gaajoonnaba aan cunto cunayno bal masalan markaa umuurahani waxay kaga mid tahay ducadan aan ducaysanayno iyadoo dee wixii ilaahay qadarayno halkeedii uu jiro amarkan la isfari gaaladii in lala dagaalamo iyadoon ajashi aanay dee waktigeedii kasoo horreynayn aanay kana dambeynahayn in iyadoo laynoo diido walaa tulquu biaydiikum ila tahaluka xusuuntii la geliyo waxyaalihii laba qaadanayo umuuraha caynkaas oo dhan ajashuna isma bedbedelaysa lakiin wixiiba maqaadirtii bay kaga mid yihiin bal dee tadaawiguna taas buu kaba mid yahay sheekhu haddaba qaadiciyaad iyo buu leeyahay axaadiisan waxaa ku sugan jumal culumtii diineed iyo culumtii adduunya iyo sixatu cilmi dib bal dee dhiirina iskuba dhiirinaya taas bal haddaba markaa qolooyinkiinaas axaadiid kala duwan buu muslim sheegay oo xaggii dimbiga iyo cilaajiyo qolooyinkiina sharaxaysaana bal umuuraha kale waa umuuro yar muhima ayaa kuwa wada sugan waxa weeyaan way eegan doontaa dee kolleyna imaam shaafici bay kaba soo naqliyaan sira calaamna walaa tarjamadiisa ay ku sugan tahay kolley hortiina dee qolooyinkii manaaqibtiisa dejiisa bayhaq iyo kitaabkiisa uu kusoo arooriyay xarmalahan kitaabkeena kuba soo noqnoqda ayaana kaba maqlay kasoo naqliyaan tilmiidkiisii ahaa oo wuxuu yihi kaana yatalahaf calى ma dayacahu اlmuslimuuna min cilmi اib macnaa wuxuu ka qoomamoon jiray ka murugoon jiray muslimiintu dayicitaanka ay dayaceen cilmigii ibiga bal culum kaleba ha ujeesteen waa waktigiisii markaasaa wuxuu odhan jirayba dayacuu ثuluث اlcilm wakaluhu ilى اlyahuudi والnasaara macnaa cilmigii uluثkii ayay dayaceenoo waxay ku daayeen yahuud iyo nasaaro dee waktigoodii baa xataa ahayd adimada badankooda yahuud iyo nasaaray ahayd boqoradii kuwii daweynaya kuwaas ba ahaayo bal taasoo waa arrimo uu kaba qoomamoon jiruu lahaa cilmi weyn bay dayaceeno bal maala axaadiidana jaanibka way nooguma sugantahay waxaa jirtana imaam sheekhu hadalladan iyadna qeyb weyn naaziri imaam la yidhaho kitaabkan muslim sharxay sharxiisan ina soo gaadhay oo ku sharxayna mu ahayn wax kale darsigiisan ahaayo waa qiriyayey fawaaid iyo umuurihii uu sheegayo la qoray bay ahayd sharaxuu qaatay mahina waa casharadiisii waana kitaabkan uu qaadiciyaadna taab yeelo isagoo almuclim bifawaa'id muslim baa la yidhaha kitaabkiisa ma badno meel meel baa qabashadu xataa ma badno sida muuqata meel meel mooyaane waa wax madbacaysan in qaadiciyaadna isagu taab yeelo ikmaal lmuclim uu ku magacaabay aadna way isuguma dhawaayn laakiin ba waxa la maasiriga waa oo umuuro badan oo dimbigan iyo xan ku tacalubsan waayo aqoonsar uu lahaaye kuma sugan ayaa waxay culimadu soo naqliyaan tarjamadiisa kusoo naqliyaan inuu xanuunsaday waa imaam loo soo qasto muftigii beledkiisi iyo waddankiisiiyo ama bilaadi mandaqadiisiibaba ahaa caalimkaasna ahaayo nin ahlulkitaab ka midaa daweynayey markii uu sheekhu bogsaday ayaa muxuu yihi haddii aanan dee sincadaydan sincadaydan ama mihinadaydan aanan dhowreyn waayo sumca xuma iyo waxyaalaha kuba iman karta laacdamtuka almuslimiina ujeedadiisa ayaa dawadiisii gacanta ku hayay haddii aanan dhowr ahayn dee xirfadan amaanada ay leedahay shaqadaydan iyo aqoon dibigan taasi aanan dhowreyn dee muslimiinta waan ku weysiin laha bana waan ku dil lahay waxu baan kugu dari lahay halkaasoo dee waa cadaawada u hayay ti maxay ku xambaartay imaamkii inuu ujeesto cilma dembi inau ka gaadho xadu isagana ku fatwoodo oo sia uu fiqiga iyo jaanibkaa ugu fatwoonayey ayay ahaydna masaa-isha dembigana inuu dee kuba fatwoon jiray oo la weydiin jiru marjic noqday waa hadalkii ninkaas dabiibka ee ahlu kitaabkaba ahaa ama gaalka ahaa ee yidhi haddaanan mihnadaydan dhowreyn waadan ku dili lahaa ayaa ku xambaaray taasoo kale ujeedada de waana waxaa inagaba maqan had iyo goore dayacanba ee wakti kastabaan iyagii uga baahan nahay ta wey lakin axaadiisii baan wadayahay ee sharaxa uu dheereeyo qaab intan maqsuudkaa guud buu sharxayaayo taas hadal uu bal maalan keli maaziri isagaa axaadiisan aada u sharay meelahan hagaagu sharxay waa aqoon uu lahaa ee cilmigan kalena waa lahaaye jumladan waan markii horena waan soo naqliyay faida usiiba dawaa daai beria bidnillah ayaa wuxuu leeyahay arrinkan waxaa ku sugan bayaan cad oo kolkol bay adibadu yidhaahaan oo dee adibadu ka soo qaadaa inay xanuunka ka dhigaan waa jirhkii oo kaba baxa xaaladiisii muctaadka ahayd marka laba arrimood baa loo baahdaayo kol sixada ilaalinteeduna waa loo baahdaa ee sixadii meeshii hadday ka baxday soo celinteeda waa loo baahdaa marka wuxuu leeyahay sixada ilaalinteeda waxay noqonaysaa aqdiyada iyo waxaan la cunay iyo waxaan la cabayo o la hagaajiyo taas baa sixadii lagu xafidaya soo celinteedu maxay noqon waa adwiyadan almudaada lilmarad bal maalan taas baa ay idhaahan marka arrimahan dee uu rasuulka ilaahay sheegayna wuxuu leeyahay in badan oo dadkii xanuunsanaya kamid oo la daweynayn oon bogsanayn ayaan arkaynaa laakiin sababtu maxay tahay uun xaqiiqadii mudaawaadka ayaa meesha ka baqanay dawadii oo la waaye maha dawadii way jirtaaye laakiin kayfiyadii dawada iyo xanuunka dawadii ku munaasibkahayd iyo habkii loo qaadan waxyaalaha maanshaas ayuunbaa laisla helin arrinku taas weeye waana xadiidkan rasuulka ilahi siduu inoogu tilmaamay ama inoogu caddeeyey xdثna arun بن معروف وأbو الطاhر qال xadثna بن وهب qال أخبرnيi cمر أنa bukayri xadثhu bukayr ba u waramay oo arinkan amaazir iyo tarjamadiisa kasoo noqonaya kutubta taraajimta saseriya way kuba sugan tahay qisadan iyo hadalkaa ninkan طabiibkaahiye أنa bukayri xadثhu bukayr ba u waramay cمr بن الxاariث wuxuu ugu waramay أنa cاaصima بنa cمر بن qتاadaةa waana صaxaabigii qtاadaة بن نucmaan baa u awowa ayaa xadaثhu u waramay bukayr buu u waramaya waa laba taabici wuxuu ugu waramay أنa jaaبir بن cabdاللaahi jaaبir بن cabdاللaahi caada wuxuu soo booqday almuqanaca waa nin almuqanac la odranayey kole xaafid maxajar baa wuxuu idhaha dikrigiisa xadiidka waa nin taabiciye xadiidkan mooye meel kalu ku sugan yahay ma hayno uma qaala wuxuu yihi ninkii buu soo booqdo xanuunsanayo kollay malaa reerahood iyo dee jaanibkaasun ahaa uma qaala jaabir baa wuxuu yihi la abraxu halkan kama tegayo kama suurayo xataa taxtajima inaad istoobtid oo wuxuu arkay in toobin la toobaa ay dawadiisa tahay bal xanuunkiisana waan arki doonaa fa inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam waxaan maqlay rasuulki ilaahay yaquulu xaaluu ku qowlayo isagoo le rasuulki ilaahay waxa weeye in ina fiihi shifaan waxaa ku sugan toobinka dawo iyo caafimaad kale xadiid intaa ka dheer baa inoo soo socdo waa kan waana dariiqa xadiidkuu leeyahay hore xadaثnii نصr بن caliyin الjahdamiyu qaala xadaثanii abi qaala xadaثana cabdالرaحman ibn sulaymaana can caaصim bni cmar bni qataata cabdiرaحman ibn sulaymaan horta nin la idhao kale inooguma jiro kitaabkeena waana cabdiرaحman ibn sulaymaan ibn cabdالlahi ibni xandalata bn abi caamir baa la idhaha waxaa loo yaqaanaaba ibn اlghasiil waa ninkii la maydhay inankiisii ee kasiil wuxuu ahaa saxaabigii jaliilkaa xandalat bn abi caamir maalintii uxud isagoo janaabaysan dagaalkii yimi oo qayladii dee maydhi ka gaadhsiin waayey oo lana dilay markaas aabbihiina waa ninkii abu caamir alfaasiq ee xagga kale kama soo jeeda godadka muslimiintu ay ku dhacaan qodaya bu aabbihiiba ahaa ayaa rasuulka ilaahi arkay iyadoo dee loo maydhayo malaagi u maydhayso dee markaasaa la weydiiyey haweenadiisii oo layihi yihi bal soo weydiiye waxay ti dee isagoo markaa janaabaysan ayunbuu soo baxay kayladiiyo dhawa markii arrinkiibu usoo baxay oo dee asiil markaa khasiil baa la odhanayay dadkiisii baa deetay ibnulghasiil iyo taas baa noqday ninkani markaa waa qoyskaas weeye kole xaafid xajar kitaabka taqriib qorooyinkiina adeegsado ama isticmaala wuxuu ka dhigaa nin saduuqa inuu yahay saadise kamida laakiin hadaladiisa fatxulbaari way ka duwan tahay laba meelood oo fatxulbaari kala mida wuxuu sheegaa in lagu tirinayo taabiciintii saxaabada qaarkood inuu arkay bal markaa taasaan leenahay xagga marka la eego saduuqnimadaasna wax ka badan buu sheegaayo inta badan culimadu inay tawsiiqiyeen oo waa nin iqa ayaan leenahay kitaabkeenna bukhaarina waa ku sugan yahay laakiin magac kale oo cabdiraxmaan ibnu sulaymaan oo saasi maba jirto oo ninkan un buu noqonaya wax cabdiraxmaan ibnu sulaymaan la yidhaah qaala wuxuu ihi markaa caasim ibnu cumar jaaanaa waxaa noo yimid jaabir bnu cabdillaahi fii ahlinaa anaga ehelkayagii kolley waa reer bani salima ayuu nooguba yimi wa rajulun walxaal rajulun yashtakii uu ka cabanayo khuraajan khuraaj waa ka soo bax waa nabar adigu malaafin iyo wax ka soo baxay weeye bihi isaga ku sugan aw jiraaxan ama nabarun waa qone laakiin khuraaj buu ahaa faqaala jaabir baa wuxuu yihi maa tashtaki maxaad ka cabanaysaa oo waxaa ka cabanaysaa muxuu yahay qaala wuxuu yihi khuraajun bi waa khuraaj iyo kasoo baxyana wax fin iga soo baxayoo qad shaqa calaya ay qad shaqa calaya alamu xanuunkiisa way dhibay oo aada ii xanuunaya faqaala wuxuu yihi markaa jaabir yaa gulaamu waa gulaam buu u yeedhayey itini iken bixajaamin nin toobiye ah oo wax tooba ii doon faqaala lahu ninkii baa ku yidhi maa tasnacu biاlxajaami ya abaa cabdillaahi abaa cabdillaahi o xajaamka maxaad ku falaysaa ad ku samaynaysaa qaala wuxu uhi uriidu waxaan doonayaa an ucalliqa fiihi maxjaman waa dee fi lkhuraaj weeye an ucalliqa ucalliqna bimacnaa ajcala weeye inaan yeelo oo fiihi maxjaman oo toobin oo meeshan in la saro oo kaa toobinkii uu yimaado oo uu saro taas baan doonaya u yar malaadhiga faasidkia waxaa kaba soo saaro qaala wuxuu yihi ninkii wallaahi baan ku dhaartay ina dubaala duksigaa la yusiibunii yaasiibaya duksigaa ku joogsanaya aw yusiibunii sawbu ama mara ayaaba maradaydii baaba igaadhayso yaasiibayso fa yu'diinii wuu idhibaya wayashuqu calaya waxay u adkaanaya alamkiisii de bal maalan haddii ay duksi yaro ku joogsaday ama mara yaro martay ay idhibayso ma qaadi karuu leeyahy toobin iyo wax iyo wax la jeexa iyo taas uma adkaysan karayo kaas baaba idhibaya taas buu idhi markaasaa falamaa ra'aa markuu arkay jaabir tabarumahu min dalik macnaa waa karaahata wasaamata wadajarahu min dalik isagoo diidan arrinkaasina waa kale uma adkaysan karayo duqsiba ama mara ayaaba ixanuunjisa oo aan dhibsadaa waaba se dee toobin iyo waxyaale iyo in nabarkii la dilaaciyo markuu taa arkay tabaruma macnaa waa karaahatahu min dalik ayuu qaala yidhi si u aqbalsiiyo inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اlahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay yaquul xaaluu ku qowrayo in kaana hadduu yahay fii shayin shay min adwiyatikum xanuunadiina wax kaba mid ah khayru khayr uu ku sugan yahay khayrku waa dawa ay ku sugantahay sida lafti kalaba dhacday oo caafimaad uu ku sugan yahay fa fii shardati maxjamin waa toobin saritaankii iyo shardadii taasi mixjanku waa aaladii wax lagu toobaye shardadna waa saridan la sarayo ama dhiiggii lagaba soo nuugayo aw sharbatin ama cabid min casalin dee cabid dee malab laba cabo aw ladcatin ama ladco waa gubid binaarin dab wax lagu gubo taas buu ku sugan yaho macnaha ujeedadu dawooyinkan ay isticmaashaan idinku ee xanuunada kala duwana u isticmaashaan waxa ugu mudan weeye imaka halkan oo amhala maa tatadaawuna bihi ee waa toobinkaas dee khaasatan markaa loo baahda ee dhiig iyo waxyaalo ziyaada ama dee uu waxyaalo jiraan ruuxiila u baahan in dhiiggaa lagaba saaro ama se in malab la cabo ama dab la iskuba gubo kuwaasaa ugu mudan oo bal matalan dawooyinka ay isticmaashaan markaasaa wuxuu yihi haddaan rasuulka ilaahay qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam wamaa uxibu ma jecli an aktawiya inaan iskubo kolley lafti bukhaari oo xadiidkan riwaayaadkiisa ama xadiidka ibnu cabaas kumi wa ana anhaa ummatii can ilkay anigu waan u diidayaa ka nahaya ummadayda gubitaanka taas buu ihi oo ma jecli inaan iskubo macnuu waa maxay in dee gubitaankan kolley alam iyo xanuun badan baa ku sugan oo awqaadda qaarkeed kaba ziyaadsan xanuunkii ruuxa hayey oo xanuunkii ruuxa hayey alam kaba badan baa kuba sugan marka iyadoo la helayo dawo kaloon isaga ahayn waxa weeye de in layskuba maahay waa marka laga maaransan waayo say u yidhaaheen akhiru dawaa'i alkay dawata ugu dambaysaa waa gubitaan haddii laga maaransan waayo oo dee matalan ay noqoto isagu dariiq la yidhaaha kaasaa maanta wax tarayo wax kaloo halkii kabedelkiisina ma jiro marka caynkaasuu imanaya dawadiina leeyahay laakiin inta laga maarmayo inta bedil la helayo aan isaga ahayn in layskuba maaha waa taasoo wamaa uxibu ma jecli an agtawiya kolley bal axaadiid kaloo rasuulka ilah waxgubayna way noo soo socotaa oo taas buu idhi bal kolley halkan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh adweydii qaarkood buu sheegay bal dee adduunyada kuwii uga badnaayo culimmadu leeyihiinna kolley marka la eego xanuunadoodii iyagu uga badnaa xanuunku haddii uu yahay bal masalan waxyaalahaas ama se dee dhiiga siyaada ama wax saas oo kale oo dee kuma sugana dawadiisiibaa toobinkii noqonaysaba markaa jaanibkaas waa alamraad alimtilaa'iya damawiya aw safarawiya ka haddii uu bal masalan waxyaalo malabkii oo kale dee ilaahay baaba subxaana watacaala qur-aanka inoogu sheegay inuu caafimaad leeyahay ama isaga keliga oo la isticmaalo ha noqoto waxyaalo kale la isticmaalo ha noqoto waxaanay leeyihin isaga iyo dee wixii lamidka ahe in asalkooda uu mustahil ahaa ama caloosha bal inay jirciyaan uu ahaayoo kalena iyaguna xawaan xanuunadii jaanibkaasba ahaa ayay dee dawadiisa ama ka uguba horeeye ay tahay kayiguna waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inoo tilmaamay oo bal maalan xijaamadii waxaa lamida marka fasdiga waxaana yidhahaan saridii de intaan iyadoo nin xijaababa ahayn ba meeshii la sarsaraya si dhiig iyo waxyaalaha loogaba keeno bal iyadna kolley de waa jawaanib xanuunadii kaba mida wixiina waxay u yar baahanayaan sida xadiid dambe inooguba dambeeya ciddii waxaa taqaanay iyo khibradii iyo wixii iyo bal waqtigii kuba habboonaaye dawooyinkiina kuwa ugu mudan weeye baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi lafti kaleo xadiis baa taasi aydiini dawooyinka kuwa ugu mudan laba isticmaaliya ay tahay xaggan kayigeena uu yihi rasuulku maba jeclo ama uu yihi ama dee uu kaba nahiyeyna waa arrintaa sheegnay oo dee alam ziyaada iyo tacdiib baa kuba sugan ee marka loo baahdo une wax kale oo kale oo la yidhaaho maanta daway u yihin aan u jirin marka caynkaasa ayaa kayigu imanaya ama ugu dambeyn buu imanaya kollayna kalaam dheer oo halkan sharaxya dee sharaxa kuba sugan oo kaleo dee arrin muhima ah uu inaguma baraarujinayo kolley maaziriba hadal kaleo dee dabiibana ahaa caalimka iyo imaamkaasna ahaayo xag usuul iyo xag xadiid iyo fiq iyo umuuraha caynkaasabay imaam ku wad ahaaye wuxuu leeyahay arrin muhima oo dee kolkol xanuunka keliya ayaa cilaajkiisu iskhilaafaa ama da-da shaksiga waqtiga la joogo waxyaalihii cunto ahaan uu isticmaali jiray caadadii iyo bal waxyaalaha caynkaasa marka kol hadday arrinku taa tahay haddii bal shaksi waa arrin guudba weeye shaksi ay dhacdo inuu xanuun isaga hayay dawo uu isticmaalay uu kagaba bogsaday taasi kama dhigna oo kama laazimayso in jamiica alashkhaas iyo saa'ir alaxwaalba dawadani ay noqonayso dawo oo sida dadka qaarkood dhacdo inuu isagii dawo uu markuba ladnaaday ama uu dee taas uu ruux kaleba u tilmaamo u yidhaaho taas oo ama ruuxii iskaba soo qaata hebel baa cuna uuba cuno dawadii iyadoo xataa xanuunadu ay iskuba mid yihiin baa dhacna ruuxa da-diisan iyo caadadii iyo ama bal matalan zamanka la joogay waxyaalahaasay wax isu bedbedeli karaan oo macnaa maha buu leeyahay uun in haddii ruux wax kuba caafimaado iyo dawo ay uba noqotay kama laazimaysa inay fii saa'ir alaxwaal iyo jamiic alashkhaas ay arrintu noqotay inay taasi dawo u tahay ee isbedbedelan baa jiro taasi waxay ku xidhnaanaysaa marka ruuxii dabiibka ahaa ee khibrada lahaa iyo kaas taladii iyo nasiixadii bay kuma xidhnaanaysaa arrinku ma aha hebel baa ama dee saasaa loo isticmaalay ama beri baa lagu ladnaaday ana waan isticmaalaya waayo umuurarin baa isbedeli kara inaanay dawadii markaa loo baahnaaba noqon baaba dhici karta waana bal kolley waxaan leeyahay qoriinkan sharaxa aada la socda bal eegta xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna lyث وxadثna محamed بن رمح qال أخbarana layث عan أbي زbayr عan jaaبirin أna أma سلمةa اstأdنت waxay ka idan dalbtay rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم في اxijaamaةi xijaamadii inay istoobto ayay rasuulki ilaahay weydiisatay inuu ufasaxo idan bay kaba dalbtay de waa xanuun baa meeshii jiray rasuulka ilaahay lakiin arrintan ay weydiisatay xijaamadii ruux kale de wax ay dawo ayseeda iyadu keliga qaadanayse waxay ismarmarinaysa maaha cid kale ayaa waxaan la imanaysa oo muxaawalo hayr ama ficil hayr buu noqon de markaa taasoo kalena waxay de iman karaa ciddii toobaysay iyo waxyaala iyo dee kolley la arko zawjkii inuu nadar kuba yeesho iyo aragti kuba yeesho oo rasuulka ilaahina waa kan uba tilmaamay ruuxii toobi lahaa dee isagoo jawaanib kaloon arki doona ictibaariyo istidaanka meelaha caynkani haddaanay dee xaalo daruuro ah oo dee halaag looga baqan iyo waxyaalahaasi aanay jirin oo kale kolley ciddii bal matalan waa maxal istidaan buu leeyahay sababtuna bal si wixii dee banaanaayo wixii aan banaanayn loo arko ciddii bal daweyn lahayd dee ay u banaanayd inay daweysay ciddii kalena marka xaalo ikhtiyaar ay tahay loo kala eego wey laakiin daruura hadday timaado la waayo ruux maxaramkeedoo daweeyo haweenay daweyse la waayo ama taa la waayo oo daruuro xaaladeed ay tahay dee daruura in waxa weeyaan waa xaalad daruura uma banaananaysa lakiin qaacidadii kala imanaysa daruuratu tuqadaru biqadiriha oo hadday nadarkii tahay iyo hadday taabashadii tahay iyo dee maxalkii maradka uun iyo intii loo baahnaa unbuu ruuxa ajnabiga ee weyni uu kuba gaabsanayaayo markay xaalad daruuro noqoto ee way banaanaanaysaa laakiin qadarkeedii baa la eegi hadday tahay nadarka iyo hadday jasiga iyo lamsiga iyo waxyaalaha tahay waa intii loo baahnaa ayay ku gaabnaanaysaa intaasaana banaanaanaysa rasuulka ilahi ba kaba iman dartay faamara nabiyu salى اlahu عalيه waslm rasuulka ilahi wuxuu amray aba daybata an yaxjumaha inuu toobo qaala abu zubayr ba wuxuu yihi xasbatu waxaan u malaynayaa anahu qaala jaabir inuu yihi kaana akhaha min الradaacati walaalkeed xagga radaacuha maxram baabu markaa u noqonaya aw gulaaman amase ilan gulaam buu ahaa inan yar oo lam yaxtalim weli aan qaan gaadhin laakiin xirfadan yaqaanay oo macnuhu waa maxay labada xaalaba hadduu maxramkeedii yahayna dee maxramkeedii waxa u banaan waxaan ruuxa ajnebigii meel aanu arkin inuu arko qaribanna haddii qadaad layska toobayo ama saaq oo kale iyo kubkii layskaba toobayo ama raqaba iyo waxyaalo laba toobayo waa umuurihii aan ajnebi arki jirin maxramkiina waa inihuu arki jiro oo u banaanay taasi waa mid ilmihii yaraan weli qaan gaadhinna dee isagana waa umuuro ruuxii qaan gaadho weynaa la mid ma aha san buu leeyahay rasuulka ilaahay isagu yihi kaasi ha kuba toobo bal hadduu la yidhaha maxramkeen buu ahaa akhaa min aradaac iyo haddii la yidhaha gulaaman lam yaxtalim buu ahaa xadaثna yaحya بن yaحyى وabubakr بن abi shaybata وabu quraybi qala yaحyى wlafd lahu akhbarana وqaala اآkharaani xadaثana abu muaawiyata xadaثana abu mucaawiyata can اlأcmaشhi can abi sufyaana can jaabiri qaala waa xadiid kaloo jaabir leeyahay kii horena jaabir baa lahaaye bacaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay wuxuu u diray ilىa ubay bni kacbin طabiiba nin dhakhtara طabiib faqadaca waa gooyey ninkii dhakhtarka ahaa minhu min ubayin cirqan xidid buu gooyey uma kawaahu calayhi waa si dhiiggii u joogsadoonu u dhiig bixin ayuu gubay ninkii dabiibka ahaa oo macnaha ubay oo nabar ka gaadhay agxalka sabe maalan xadiidkuba yimi ayaa waxa weeye rasuulkii ilaahay uu u diray nin dabiibah ninkii dabiibkaana intuu cirqi iyo xidid gooyey ayuu si uu isu qabsado aan dhiigina u joogsado ayuu gubay taas u wuxuu saaxib almufid ba halkan wuxuu tacaliqiyaa u yidhaha wuxuu xadiidku daliil u yahay an calaa ana alwaajiba fii camali اlcilaaji an laa yubaashirahu ilaa man kana macruufa bihi khabiiran ee rasuulka ilaahi dabiib buu u diray maha ruux kastaba markay noqoto umuurtan cilaajka ee waxa laga maarmaan ah cidda la baashiraysa waa ruuxii lagu yaqaanay ruuxii khibrada u lahaayee laguma yaqaanay taasba rasuulka ilaahay mar kaleba xaaris ibnu kalada nin la odhanayo dabiibkii carbeed ahaa waa u diray saxaabi kale si uuba daweeyo arrintiisa u eego bal maalan markaa taasi waa mid arrin kalena way jirtaa ninkii waa gubay rasuulka ilaahayna gubidiisi way noo soo socotaaye walow xadiidkii ah wamaa uxibu an aktawi amana uu ahaa wa ana anha ummatii can ilkayi waxay taasi daliil u tahay bal markay loo baahdeeg waa markay xaajadu timaado ee wax kale oo badiilkiisii aanu jirin loo baahdo kayigii waa lagu camal falayaa oo waa lagu camal falayaa bal maalan kol haddii aan lagaga maarmi karahayn dawooyin kaloo la isticmaalo marka haddii iyada xaaladaa loo baahday ay tahay nahyiga xaaladiisii maaha xaaladii rasuulka ilaahay diiday maaha xaaladaa uu yihi ma jeclin ma ahe ciddii markaa samaysay waktigiisi iyo shardigiisa kuba samaysay waa waktigii ugu dambeysay ee wax kale oo halkiisa galaana aanu jirin looga baahday isaga lama odhanayo nahyi buu ku dhacay ama ficil aan toosayn buu laba yimi ama waa karaaha lama odhanayo bal wuxuu dhahaa fadligiisiina ma nuqsaaminayo xadiis aynu soo marno ahaa toddobaatanka kun ee jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan gelaya ee ay ahayd kuwa aan isgubin oo kale waa kuwaa dee iyadoon waktigiisii gaadhin ama xaaladan aanay ahayn isticmaalaye ruuxa caynkane markii loo baahday isticmaalee wax kaloo lagaga maarmaano aanu jirin isagiina la filayo inuu yahay kii meeshan wax kama tarayey ruuxa caynkaa fadligii uu lahaa kama nuqsaaminayuu leeyo deetuu ubayi iyo sacad ibnu cali ragga caynkaasa ayuu soo qaataayoo dee ahaa saadadii muslimiinta iyo saadadii saxaabadaba ahaa ee bal maalan marka nahyigu yahay waa marka laga maarmi karayo markan uu rasuulka ilah yihi ma jeclinayskua waa marka wax badiilo oo dawo kale oo isaga ka bedela la helayo taas bay noqon وxadثna cثmaan بن abي شhaybةa qal xadثna jrيr ح وxadثnي iسحاaq بن maنصuuri qal aخbarana cabd الرحمن وaina mهdي qal aخbarana سfyaan kilahma عan الأعmش jariir iyo sufyaan ibnu thawri labadooduba acmash bay kaba wariyeen bihada lisnaadi dee acmash markii horeba hataynu soo aragnay abu mucaawiya kaba warinay waa isnaadkiisii walam yadkuraa laakiin labadan dambe waa jariir iyo sufyaan may sheegin faqadaca minhu cirqane inuu gubay umay sheegeeno xilid buu gooyey may sheegin وxdثnي بشر بن khالد qال xdثna محمد يعلي بن جعفر عن شعبة qاaل سمعت سلaيمان سلaيمaankana waa acmش waa ninkii xadيiثka hore inoo warinayey markii hore laqبkiisii buu waday imankana waa kan magaciisii qaaل سمعت abا سفyاaن qaaل سمعت جابر بن عبداللahi qاaل rumya أبy ciyaalkii naga saar aan aamusen rumya أبy ama de aamusiyun rumiya ubayun ubayi ayaa la ganay oo yowma alaxzaabi maalintii axzaab ayaa waxa weeyaan lagu ganay leeb calaa agxali xididkiisa agxalka la yidhaaho xididkiisa agxalka la yidhaaho agxalna waa ti aynu soo marray xataa magacyada kale uu leeyahay waa cirq alxayaat baa la yidhaahaye jirka meesha uu kaba galo magac gaara inuu leeyahay markuu gacanta ku sugan yahay agxal baa la yidhaha hadduu bawdada iyo meesha annasa baa la yidhaha abhar iyo w taas iyo waa ti aynu hore usoo marray xataa shecr aan soo naqlinay haddaba halkaas baa leeb kaga dhacay waqtigii axzaab fakawaahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay baa gubayo ee waxaana gubay taa aynu soo marray dabiibkii uu diray ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh u diray ayaa gubay kolleyna ubay ruwaadda muslim barhkoodii ka dambeysay baa halkan rumiya abi bay wariyeen ama nuskadooda noqotee laakiin waa khada ama qalab weeye ama waa tasxiife ubayinun weeye waayo jaabir bnu cabdillahi yom alaxzaab aabihii baa noolay in uxud baa lagu dilaybe ee waa ubay ibnu kacabsaa dee riwaayadaa hore baan kusoo aragnay xdثna أحمد بن يuنس qال xdثna زهyر qال xdثna أbو الزبير عن جابر ح وxdثnي يحيى بن يحيى قال أخبرna أbو khaysمة عن أbي الزبير عن جابر qال rumya waa la ganay سacد بن معاad في أكxalhi أكxalkiis isagana maalintii khandq bay ahayd ama يوم الأحزاab bay ahayd dirci buu xidhnaabe lakiin dircigiisa ayaan gacantiisa wada gaadhsiisnayd u xidhnaa bal markaasoo kolley qiso dheerna waabay lahayd arrimihiisaas iyo caisha ay kaba warramaysa markaa uu soo baxay iyo shiciro uu lahaayo iyadoo dareentay in meeshaas ay yar banaan tahay iyo laakiin halkii baa leeb lagala helay xididkaas halbowla ana ee dee waxaa weeyaan ta agxalka la yidhaahana leebkiibaa kuba dhacay nin la odhanayey ina cariqa kaas baa waxa weeye xibaan la odhanayo qurayshaa baana leebka laba helayo waman ramaa sacda fanaala busan ulahaa alfiyada ciraaqi markuu dee xibaan iyo xabaan kala farqinaya waa ninkaa gaalka hor riwaayo malahayn laakiin dikrigiisa dee soo arooray xibaan ibn cariqa haddaba ninkaas leebkaasaa ku dhacay qaala wuxuu yihi faxasamahu الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam biyadihi bimishkasin faxasamahu waa gooyey oo waa dee xididkii isagoo kolley gubataana u raaciyey annabiyu salى الlahu عalيه waslm biyadii gacantiisii wa bimishkasin waa sahmi ama dee afkiisaa hore ee birta lehee ballaadhan taas baa mishkas la yidhah saynu soo maray kaas buu rasuulkii ilaahay halkii waa isagoo nabarkii oo bararay buu meesha kaga saaray dhiiggii ama kaba gooyey oo kuna gubay uma warimat way barartay meesha meeshii baa bararto faxasamahu haaniyata markii dambena waa kii uba dhintay saxaabigaasi arrintan xadaثnii أحmed بn saciid بn skrin darimi marka waxa inoo socoto axaadiian inoo socotaa de waa axaadiثa daahirke halkii uu lahaa istixbaabu tadaawi in la isdaweeyaa inay mustaxab tahay rasuulka ilaahay baa ina amray wuxuu yihi fatataadow cibaad الlahi walaa tatadaawow bxaraam macnaa shay xaraama iska ilaaliya laakiin isdaweeya markaa xanuunsataan taas buu ina yidhi marka axaadiiii tadaawigii baa inoo socotay istixbaabkeeda xdثnا أحمد بن سعيد بن صkر الdاrمي qال xdثnا حبان بن هiلاaل qال xdثnا وhayb qال xdثnا cبدالله بن dاوس عن أبي عن بن cabاس kole xبان بن هiلاaل iyo inta ka dambaysa habeen dhaweydna waan soo aynay snadkiisa waa san ah walow iبن dاوس marka iبن dاوس u yiho magaciisa inaan halkaas ku soo marin ee de waa cabdالله بن dاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتaجama wuu istoobay rasuulka ilaahay wuu istoobay waa cabا uu siiyey alxajaama kii toobin wax toobayey ajrahu mushkaayadiisi iyo ujradiisiina uu siiyey macnaha nin buu istoobay horaynu ugu soo marray baan filaya halkii beeciya baynu uguba soo maray kii xajaamka ahaa waayo raqamkani kun iyo laba boqol iyo laba inoo taala waa kun xadiid dee horteed baabay noqonaysaa haddaba waxa weeyaan wuxuu siiyey ujradiisiina ujrada waxay ahaydna horeynuu soo maray bal dadkii ehelkiisa ahaa nin buu ahaa addoona ee inuu yidhi bal kharaajka kama fudaydiyona taas waa wixii axaadiisa inooguba yimi wasdacada rasuulka ilaahay sacudna waa isticmaalay wasdacada macnaha waa maay waa rasuulka ilaahay de waa dawadan ama waxaan sanka la yskaga dhibciyo taas baa sacuud lagu magacaaba weelka lagu shubana muscud baa la yidhaahaa kolley qiyaasku waxaa la miscad in la yidhaahe dee muscud buu kuba yimi oo kamifcalin wa kamifcalin mifcalatin min athalatiin qism shadal shadal muduqu wa muscudun wa mukxulatun ibnu malik oo kale laamihiis macnaa waa shaadnahaan muscud haddii la yidhaha muscud marka waa waxaan laysku dhibcinayo weelka uu ku jiraa muscud lagu magacaabo qiyaasku wuxuu keenayay miscad in laba yidhaaho in sacuudkuna waa dawada nafteedii haddaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee bal maalan xanuun jiray markaas oo u baahnaa bal wax inuu sanka iskaga dhibciyo sacuudkiina waa isticmaalay istobidna waa isticmaalay bal maalan taas dawadii kale wixii aan sababtiisa la garayn ruqyadii sharciga ahaydna waa taynu hore usoo maray وxdثnا abوبكر بن أbي شhيبة وأbو qرayb qال أbو بكر xdثnا وkيع وqال أbو qرayb ولفظله أخبرnا وkيع عن مسcر عن cمر بن cاmر الأنصاaري qالa سمعت أنس بن مالك baan مقلay يقول xaalu ku qowlayo احتaجمa wuu istoobay رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وkaana wuxuu aha lاa يظلم mid aan ظulmiyin أحada أحad naajrow macnaha ujeedadu ninkii toobay ujradiisii uu siiyey oo dhan buu siiyey bal ziyaadale ayuu siiyey rasuulka ilaahay axad dee wuxuu qabtay oo ujrada ama uu ka dhimi jiray ama ka haysan jiray ama ka raashin jirayna may jirin axadna ujradiisa kumuu dulmisi jirin buu hi kama nuqsaamin jirin taas mooy xadaثna زhayr بن xrb ومحamed بن المثنى qaal bal xadiiثii horta tadaawgu bay noo socda ebaxayta markaana laqbadun baaba yar eegaynaa iyo alfaadaha macnu waa inoo daahir ama dee kayfiyadan oo kale imika xijaabadu inay dawo tahay way nooguma sugan tahay laakiin dee goorma la isticmaalaya iyo kayfiyade iyo khaasatan meelahe iyo bal dee wax laga yaaba xadnada kala duwana inay mawaadic kalaba yeeshaan taas iyada waa wax dee khibro intaas imika halkan dee ruuxii yaqaanay loola laabmayo ciddii taqaanee waxaan aqoonta u lahayd xagga isticmaalka iyo taas oo kale axaadiista qaarkood waxaa kuba soo arooray waqtiyada qaarkood oo dee ama ay habboontay ama aanay habboonaynna axaadiista qaar way kuba timi laakiin imika inay dawada aada u mudan jawaanibteeda dee lama laha xanuunka say dawo u tahay waa wixii bal maalan toobin iyo dhiig lasoo saaraa ruuxan wuxuugaba tarayey waa waxyaalaha uguba mudan ee bal maalan taase laakiin kayfiyadii loo isticmaalayay waqtigii la isticmaalayay qadarkii iyo meeshii loo isticmaalayay taasi waa arrin dee u baahan ciddii taqaanee waxaan khibrada u lahayd in loola noqdo saa rasuulka ilaahayba salawaat ullahi wasalaamu calayh ubay ibnu kacab ninkaa dabiibkaa uu diray sacd ibnu abi waqaas xaaris ibnu kalado oon laynoo soo noqninba islaamkiisaoo dabiibulcarab la odhanayeyba uuba diray waana nin dee reer saqiif ahaa aadna aqoontaaba lahaa bal in wax mawduuca oy xadiid kaba dhigaan waa kalaamkiisiyo almaciidatu bayt da walximatu raasu dawa rasuulka ilaahay bay u tiriyaan kutubta qaarkood baa xadiid kaba dhiga calooshu waa aqalka cudurka isdhowritaankuna waa dawada madaxeeda oo kale macno waa macno saxiixa laakiin rasuulka ilaahay ma odhan salawaat ullaahi wasalaamu calayh ninka xaaris ibnu kalada la yidhaaha ayaa yidhi ee dabiibka carbeed ba ahaa almacide laakiin kutubta qaarkood ayaa dee ah rasuulka ilaahay uba tiirisay manu odhan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh bal waa ninkaas oo kale sacd ibnu mucaad bal isagoo de xataa waxyaalaha iyo wixii malaha wadnaha xanuunaye waxyaalana u tilmaamay uu kuma daweeyo ayuu uba diray hadda markaa waxaan leeyahay ujeedadu dawooyin baan arkaynaa bal rasuulka ilahi xabatu sawda shifa min kuli daba buu hi xijaabadii baan aragnaa qusdi baan maalan inoo dambeeya waxyaalaha inoo dambeeya umuuraha caynkaas oo dhami kifa kayfiye ahaan iyo qadar ahaan iyo waqti ahaan iyo waxyaalaha lala qaadanayo ama sida loo isticmaalayo dee maaha un inuu ruuxu waxaa intuu arkay inuu kuwa dhaqaaqu waan isticmaalaya yidhaahee dee waxay u yar baahanaysaa bal ciddii khibrada ulahayd iyo aqoonta ulahayd oo khaasatan ruuxii waxa aada u yaqaanay baa looga dambaynaya dee kutubta qaarkood waxyaalahaas dhigaana way jiraane kol kol baa dee ishkaalaad ay ruuxa kuma yimaadaan oo waxyaalaha kutubta lagu arkayo ama saa loo maqlayo isticmaalka sideedii loo isticmaalay iyadoon la garanayn maxaa lala isticmaalaya iyo maxaa lala isticmaalayn iyo waqtigee la isticmaalaya qadarkee lagaba isticmaalaya dararba inuu kaba ratimaa dhici karta ee muhimku waxani waa dawo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh umuurahana maaha ee tijaabo iyo tajribo malihine waa waxyi loo soo waxyooday oo waa dee ilaahay calimkaa khabiirkaa waxyigiiba weeye laakiin dee waxay u baahan tahay markaa xagga isticmaalka iyo qadarki iyo ku daweyntii aqoon dee ziyaadaha ruux inuu yeesho umuuraha dabdiyo ayuun baa loo baahanaya xadaثna زhayr بن xrb ومحamed بن msنى qaala waxay dhaheen labada sheekh ee mslim sheekadiisaas xadaثna yaحyى whuwa بن سacيidi markaa qadاn weeye ninkani عan cubayd الlahi qال أخbaranii نaafiع عan iبn cmر عan النabiyi slى الlaهu عalيه وasلم qaal alxuma xumadu min fayxi jahanama waa jahanamo kulaylkeeda faafitaanka uu faafayo ama xaraaradaa jahanamay kaba mid tahay eh fabruduuhaa hamsadna waa hamsat waslin qaboojiya oo bilmaa-i biyo ku qaboojiya bal xumadii biyo kuba qaboojiya axaadiis dhowra ayaan arki doonaa haweeney rasuulka ilaahi asxaabtiisii kaba midayd aada uguma dhodhoweyday dee qoyskiisaba laguma tirinayay bal kayfiye ay arrinkan uba isticmaali jirtayna waan arki doonaa oo imika qaboojiyadu dee macnaheedu maaha un ruuxii u maydho oo biyoyo taasiyo waxyaalahaasoo ma wada keenayse bal insha allahu tacaala haweeneydaasi say u isticmaalaysa aan arki doonaa lakin axaadiis kala duwan baa inoo soo socoto oo macnaha leh xumaddu waa waxa weeye waxay kaba mid tahay jahanama xaraaradeeda iyo faafitaanka ay faafayso ee iskaga qaboojiya fakruduha bilma biyo kuma qaboojiya وxadثna بن نmayri qال xadثna abي ومحamed بن bشhri xa وxadثna abubكر بن abi شhaybta qال xadثna cabdاللahi بن نmayri ومحamed بن bشhri qال xadثna عubayd اللahi عan نaafiع عan iبn cmر عan النabiyi slى الlaه عalيه وasلم qaala ina شhidaة الxuma xumada adeegeedu min fayxi جahanama fabruduhaa qaboojiya bilmay biyo وxadثnii haruن بن سacيid اlayliي qال أخbarna بن wهb qال xadثnii malik xa وxadثna محamed بن رافiع qال xadثna بن أbي فudayk isna محamed baa la yidhah محamed بن ismاعيل بن أbي فudayk qال أخbarana الضحاk yعnي بن cثmاana kilaaهma can نaafiع ضحاk iyo waxa weeyaan malik labadooduba naafiع bay kaba wariyeen can iبن cmر أna rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم qاala alxuma min fayxi جahanama faطfiha tan hmزadu hmsaةu qaطci ku baktiyiya oo bilmaa biyo xadثna أحmed بن cabd للahi بن الحkم qال xadثna محamed بن jaعفr qال xadثna شhuعbaة xa وxadثnii arun بن cabdاللahi وlفd lahu qال xadثna rwx qال xadثna شhuعbaة عan cmر بn محamed بn زaيد عan abihi abihi محamed بn زaيد عan iبn cmr زaydkaasna waa ina cmarba o waa محamed بn زayd بn cmr waxa weeya ibn cabdالlahi بn cmr marka محamedkan cabdالlahi بn cmr awowgu u yahay ana rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم qاal alxuma xumadu min fayxi jahanama jahanama kulaylkeeda faafidiisa ayuu kaba mid yahay faadfiuhaa ku baktiya bilmaa biyo ku baktiya weli axaadiisna way noo socotaa jaanibkani xadaثna abu bakr bn abi shaybata w abu quraybi qaala xadaثna bn numayri can hishaami can abihi can caaishaةa ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala alxuma min fayxi jahanaba fabruduuha iyada tan hamsatu wasri weeye way soo naqliyeen taa kale laakiin culimadu waxay leeyihin tan ba ee صaxiixa fabruduuha bilmaay وxadaثna isxaaq بn ibrahim qaal akhbarana khaalid bn اxaariثi وcabdaة bn sulaymaana jamiiعa can hishaami bhada isnaadi mila وxadaثna abubakr bn abi shaybata qaal xadaثna cabdaة bn sulaymaana can hishaami can faadimata faadima bint اlmundir hishaamna waa ina curwa waana odegeedii can asmaaءa labadaba ayayba u ahayd annahaa kaanat asmaa waxay ahayd waa bintu abibakrine tu'taa mid loola yimaado bilmar'ati haweeney baa loo keenaya almawcuukati xumadaysan fatadcuu waxay dalbi jirtay waana dadkii xadiidka wariyey eegsay u isticmaali jirtay bilmaa'i biyo fatasubuhu waxay ku shubaysay fii jaybi halkaa jeebku waa intan madaxaan kaba gelina meeshan ka furan marada un oo ujeeddadu waa biyo ay ku yar rushaynaysay se halkaa adraafteeda qaarkood iyo intaa laabteediyo ay kuba shubaysay wataquulu waxay odhanaysay ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi ubruduhaa qaboojiya bilmaa'i biyo ku qaboojiya wa qaala waxaanu yidhi inahaa min feexi jahannama jahannama kulaylkeeda shidadiisa iyo xaraaradeeda ayuu kaba mid tahay taas buu ihi bal waa kolley kayfiyada iyaduu isticmaashay in yar baan kusoo yar laabi doonaa وxadثnا abو bكr abو qrayb qاaل xadثna بن نmayr وabو usamةa عan هishاam بhda الإsناad waa isنaadkiisii وفي xadيiث iبن نmayri xadiiثka iبن نmayr waxaa kuba sugnayd ujeedada abو qrayb labada sheekuu kaba wariyey cabdاللahi iبن نmayr iyo xamaad iبن usama mid ahaa waa iبن نmayr xadiiثkiisa waxaa ku sugnaa sabt asmا way shubaysayo almاءa biyaha beynaha waa bayna الmawcukaةi wa bayna jaybiha halkaa maradeeda intay dawqeeda qabato ayay halkaa gudaha dee biyastaa ugu yar shubaysay ugumay maydhahayne walam yadkur fii xadiidi abi usaamata abi usaame xadiidkiisana kumay sugnayn xadiidka ibnu numayr way ku sugan tahay inahaa min feexi jahannama qaala abu axmeda qaala ibraahimu xadaana alxasan bnu bishrin xadaana abu usaamata bihada lisnaadi bal kolley baabku inoo dhammaanaya insha allahu tacaala waana dee axaadiis isku mid oo waan sii raaciyey eewaxa inoo yar dambeeya un saxaabi kale xadiidkii laakiin cibaara imaka aynu aragnaa halkan qaala abu axmeda qaala ibraahimu xadaana alxasan bnu bishrin xadaana abu usaamata maxay tahay talo cibaaradan abu axmedkani waa iyo ibraahimkani waa iyo tani maxay ujeedadna maxaa halkan keenay ibrahim hay ibrahim baa hadlaya waa kumankaas ardaygiis abu axmed aljuludi way ibraahimna ibn sufyaan ama ibn maxamed ibn sufyaan abu isxaaq maxaa de markaa meesha keenay de halkan soo geliyay ardaydii muslim iyo weliba ardayga ardaygiisi ama xerowga xerowgiisi waay ko maxaad ku daraysaa y xadiidka u ka maqlay okad xaggaa la qari oo la maqlay waxa wey taas waa saqadyadiisii oo dhan waan soo maray waa saa marka hore la sheego horeyna usoo maray kowdhe abu axmed waa meelo dhowr ah ibrahimna ilaa saddex iyo tobaneeye way gaadhayaan ibrahim ibnu sufyaan ama abu isxaaq amed laakiin halkan iyaba kamid a ma meelo iyado isaga waa kaba yaryahay abu axmed aljuluudi horta isaga waa ninkii kitaabkan muslim kolley asaaniidiisa badankooda isugu tagaan muslim lamau kulmin wuxuu xadiidkan ama kitaabka muslim kaba wariyaa ibrahim ibnu sufyaan ninkan la yidhaha ama abu isxaaq abu isxaaq baa ninka muslim kitaabka inooga soo xambaaray inooga soo naqliyey ah markaasaa waxaa jirta kolkol indesayno meelo waxoogaa ayaan soo aragnay tobaneeye way ka badnaayeen lakiin abu axmed iyada meelihiisi way kaba kooban yihiin laakiin dee kolleyna meesha ibraahim waa kuba jira ilaa saddexiyo toban baa filaya tacliiqaadkiisu marka laga asaaniid ahaan kolkol kalam kale tacliiq ku leeyina waa jiraa ibraahim ibnu sufyaane halkii imika markii hore xadiidkii imika waa wariyey muslim buu ka wariyey dariiqa horena isagaaba kuba wariyo de kitaabkii markaynu kitaabka sanad ku warinayno can abi isxaaqa can muslimin can abi quraybin sidaasaan halkaasaan maraynaa laakiin maxaa dhacda axaadiisi kolkol uu muslim la sidnaado anaa muslim dariiqii uu ku wariyeyna waa joogaa kaga wariyey dariiq labaad baa jirta oo uu muslim la siman yahay oo bal imanka haddaan eegno markuu dariiqii muslim maray abu usaame iyo abu qurayb ama abu usaame labaa udhexeeya mid waa muslim midna waa abu qurayb ninka saddexaad abu samu noqonaya laakiin dariiqan kale maxaa jirta oo xasan ibnu bishir kaba wariyey abu usaame xasan ibnu bishir unbaa udhaxaysa wuxuu la noqday maanta inuu la sinaado muslim oo sheekhiisiia uu sanadkii kula sinaado oo markaa markuu axaadiis saasoo kale sanad caaliya leeyahay isagoo kuwii naasilka ahee muslimna warinaya ayuu dee fawaa'idaa laba yimaada laakiin kitaabkii ay raacdeen intan markaa muslim kalaamkiisii maaha abu aحmed اjuludi iyo ibrahim mslimna halkan kuma jiro ee waa kan xadaثana xasan wabshri xadaثana abu usamata halku markii hore ka ahaa xadaثana mslimu xadaثana abu qurayb xadaثana abu usamata taa sanadkiisa hore uu ahaa kalena waa umuuraan soo aragnay maro kala duwan intii yareede madkhalkii afartii cashare ee aan madkhalka kaba dhignayna kolley umuurahan waan kaga soo yar hadalnay ama waxyaalana waan kaba tilmaanay xadaثna hnaad بن sri qاaل xadaثna abوaxwas slاm بن srيm weeye can سacيid بn masruq waa imaamkii weynaa سufyaan الthawri waalidkii aynu horeba usoo maray سacيid بn masruq سufyaan thawri aabihii weeye can cabayaةa بn رiفاacata can jadihi raafic بn khadiijin qaala kolley halkii marka la eego saydkii oo kale iyana waynu kuba soo maray sanad sana xadiidkii ahaa xayawaanku awaabid buu leeyay si awaabidda oo kale ahe ee markii neefkii firdhaday uu nin leebka kuba dhuftoo kale iyo can jaddi raafic bni khadiijin qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul ina alxuma fawru waa fawrku imaka hadii la yidhaha faarat اlqidru iyo faaxat iyo halat waa islaaba mid dhergi aad buu u karay weeye macnaa waa karka iyo kulaylka jahanama jahanamo kaba mida sida halkii aynu fayxun kuba soo maray ee fabruduha bilmaai biyo ku qaboojiya xadaثna abubakr bn abi shaybata waa mحamed ibn musanى wa mحamed ibn xaatimi wa abubakr bn naaficin qaluu xadaثna cabdالرaحman ibn mahdiyi can sufyana can abihi can cabayaةa bn rifaacata qaala xadaثanii raafic bn khadiijin qaala samictu rasuula اllahi salى الlahu عalيه wasalam yaquulu rasuulkii ilaahay baan maqlay xalu ku qowlayo alxuma min fawri jahannama fabruduuha cankum xaggiina waxaa kaga qaboojisaan bilmaai biyo walam yadkur abu bakrin isagu abubakr ibn abi shaybe riwaayadiisa ma sheegin cankum intaas wa qaala waxaanuu yidhi qaala cabaayat bnu rifaaca yidhi akhbaranii raafic bnu khadiijin halkan xadaanii raafic bnu khadiijin kuwa kala yidhaahn albaabku way noo dhammaadeena laakiin intan dambe ta inooguba sugan waa xumadii baa rasuulka ilaahay sheegay inay fawr ama fayxaa jahanabo kaba mid tahay xadiidkana waxay nooguba sugan biyo kuba qaboojiya imika a'imaduna waxay soo naqliyaan bacd dee qolooyin marka la eego waxyaalahan rasuulka ilaahay lagaba soo naqliyey dibi ahaan looga soo naqliyey ictiraad ahaan iyo waxyaale laba yimo kollay dee aan ama islaam ahayn ama islaamkooda aan u fiicnayn oo waxay hadalladoodii kaba mid ahaa biyaha qabow marka ruuxii xumadaysnaa biyaha qaboobi dhib baabay u keenayaan oo masaartiisii baabay awdayaan oo kulaylkii soo baxsanaabaaba dib ugu noqonayo inuu halaagsamaabaa dhici karta waa ictiraad saas ah laakiin culimadii waxay leeyihiinba dee xumadaha qaar ba oo ay dibadu isticmaalayeen biyaha qabow iyo biyo barafa inay waraabiyaan daraaftiisana kuba qaboojiyaan way jireen se xadiidka inooguma sugnaa sifadii imika halkan xaaladna inooguma sugnaa arrintaa uu leeyahay maydhasho lagu maydho oo ayaa masaamtii awdayso kuleelkiibay dib ugu celaysaa waa lagu halaagsamaya xadiidka dee rasuulka ilaahay qaboojiya unbuu yidha laakiin sifadii iyo kayfiyadii noogumay sugnayn saxaabiyadan dee asmaa bintu abi bakrin ee aadna rasuulka ilaahay uguma dhoweyd waa tan xadiidkiisa ay kuba xambaartay bay ahayd maaha maydhasho lagu wada maydhayo haddii dee anwaacda xumada qaarkood taasi ay wax ka taraysaa way jirta waa tan dee kole imakaba la yidhaha kolkol in ruuxii ha laba qaboojiyo halkii dee dadkeenu ay dadi jireen oo kulaylki iyo waxyaalaha la odhan jiray xumadda haddii ba taasi waa mid laakiin tii kale maxay tahay waa iyadoo dee xubnihiisa qaarkood laguma rusheeyo ama taasoo kale san ayay saxaabadu yeeli jirtay kolley waa arrin ay aragtay rasuulka ilaahay kaba aragtay ama waxay cilmi u lahaydba weeye maaha maydhasho iyo taas haddii dee maydhasha ay wax ka tarayso taa laba idhaaho waa sax haddii kalena dee sifadan ay saxaabiyaddu ay sheegtay oo ah imika rushayntan iyada laguma rushaynayo biyihii oo kale in waxa weeye bal taasi waa mid arrin kalena way jirtaa waxaan leenahay waxyaalaha rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh looga soo noqonayo ee dibigan ah dee kolley waxyina qeyb kaba yahay hadduu xataa ruuxu sidiisii uba isticmaalo laakiin yaqiintiisa iyo arrintiisa ay taan tahay oo kale taas iyadoon la odhan kayfiye aan doondoon iyo sifo aan doondoono bal masalan ruuxii dee isagu yaqiin aad u adag u isticmaalaya taasi kolley waxay noqonaysaa baab kale oo waxaa la arkaa rasuulka dee inuu saasba uguba caafimaadee bal wuxuun baaban leenahay umuurahan xagga isticmaalkeeda iyo kayfiyadii oo kale iyo ciddii bal masalan waxyaalahan aqoon siyaada u lahayd waa wax loola laabmayo xadiidkana inooguma wada sugna in dee iyo la dhexgeliyo ama loogu wada maydho waa tan saxaabiyadii warisayba arintii kuba fasirtay rushayn meela qaarkood biyihii laguma rusheeyo hadday dee waraabin keenayso adraaftiisa qaarkood lagu qaboojinayo xumadii qaarkood haddii la kala qaadayo bal waa umuurahaasoo intuba waxay noqonaysaa un camalfal xadiidkii laguba camalfalay oo sidiisii loo qaatay de waana kaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh saxaabada badani ay kaba warinayeeno kala duwani bal macnaha ay saxaabiyadu kuba fasirtayna ee maaha uun imika xataa tii aynu soo maray waida stuqsitum faqsilu haddii laydhahaa maydha maydha oo kale waa kii caainka ahaa tiiba de xadiidka tafsiirku muxuu kuba yimid maaha dee qusli dhow kuma iman adraafta qaarkoodoo la maydho iska qaboojiyana adraaftii qaarkoodoo la qaboojiyasan oo kaleo loogu rusheeyo waxyaalo kaleo loo isticmaalo intuba camalfal xadiidkii lagu camalfalay ayay noqonaysaa wallahu subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk allahuma